Wasaaradda Arrimaha Gudaha Maamul Goboleedka Hirshabelle ayaa ku guuleysatay in ay soo gabagabayso dadaallada dhexdhexaadinta beelo walaalo ah oo horay u dagaalamay deegaanada Mandheere iyo Garowe oo hoos yimaada magaalada Jowhar ee xarunta maamul goboleedka Hirshabelle. Qaar ka mid ah odayaasha labada dhinac ee heshiiskan la dhex dhigay ayaa ka hadlaya heshiiska ay gaareen.
Waa wax walba oo la waayo, waa wax walbaa la waayay dagaal markii la helo. Dagaalku wuxuu suurtagelinayaa wax kasta oo la haystay ayaa meesha ka baxaya oo ay u weyntahay diinta. Maxaa yeelay diintii lagu dhowrsanaa shalay in lagu xadgudbay noqonaysaa. Oo ilaahay warkiisii iyo warkii rasuulka aan dhig loo dhigan. Marka ilaahay ha naga koriyo, ilaahayna nooma soo celiyo. Taas maanta oo aan joogno maslaxadeedii in la guuliyo muxuu ahaa gobonimo laga gaaray oo lagu guulaystay insha allahu tacaala fadhiga sida uu yahay sida uu noo sheegayo. waxaan maanta marka ku darsanayna dardaaranka maana waxaan rabnaa dowladda hirshabeelle marka heshiiskan uu dhaqan galo waxaan rabnaa in laga soo saaro warqad oo rasmi laga soo saaro heshiiskaas way ku qoran tahay ku caddahay iyo qodobadii lagu heshiiyey ciddii jibisan waxaan rabnaa markaas in tilaab laga qaado maadaama juhdi lagu bixiyey ciddii heshiiskaas inay jibiso isku daydo waxaan rajaynaa in tilaab laga qaado
dhanka kale mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka hirshabelle oo ah kuwii dhexdhexaadinta halkan ka waday ayaa ka waramaya muhiimadda nabadda deegaankan ay u leedahay bulshada
waxaa gudatay waajibkiina waxaa mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinaa wasiirka dibloheshiisiinta dowladda hirshabeelle sidoo kale madaxweynaha dowladda hirshabeelle alsayid cali cabdilaahi xuseen cali guudlaawe waxaan leeyahay dhammaan
gololey iyo maandheere runtii waxaa laga laga soo maray waxyaabo fara badan marar qaar waxaa dhacaysay in haweenadii lix saac la gaaro shan saac maalintii haweenkii dhan la taagnaado waxa uu qiimaha badanna waxay ahayd oo la gaaray dhibkii dhacayo dhan gudaha in la xaliyey in maaragtay boogta aan korka laga salaaxin gudaha loo galay si saxa loo daawooday runtii wejiga koowaad maanta halkaan noo ogyahay qaybta labaad noo furmi doontan insha allah waxaan ka rajaynaynaa sidaas si ka qurux badan annagana ka maamul ahaan ka xildhibaan ahaan oo labada deegaan ka soo jeeda waxaan ballan qaadaynaa inaan adkayno heshiiska la gaaray laba aqangeliyo aan ka qayb qaadanno bulshada inay isdhex gasho insha allahu markii guud ahaan noo soo gabagaboodo waa ka heshiiyeen xaladhalay ay noqdeen maantana ayagoo nabada isjiirnacaynin isu faraxsan ayay gobasha ku wada jiraan waxaan rabnaa saasoo kaleentood deegaanadan oo hoos yimaada magaalada caasimadda ah ee jowhar ayaa ah deegaano ay hore ugu dagaalameen dad walaalo ah waxaana heshiiskan uu gabagabo u yahay in lasoo afjaro colaadaasi